إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaan hoostaga magaalada gaarisa halkaasoo lagu dilay taliyihii istayxirada ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla xalay ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalla saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee gobollada hiiraan shabeellaha hoose baay iyo jubbada hoose qarax ayaa lagu weeraray xarunta maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dil loo adeegsaday toorrey kaasoo uu nin u geystay hooyadiis burca duubaysan ayaa dalka mosambiik waxay dil iyo dhaawac ugu geysteen dad soomaali ah ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa gadood ka sameeyey magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal iyagoona xidhay waddooyinka soo gala magaaladaasi xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland ayaa xasaanadii kala noqday xildhibaanno ka tirsan maamulka kadib kulan ay ku yeesheen magaalada garowe wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa lacag u qaybisay bukaannada ku dira isbitaalka weyn ee degmada saakow waddanka maraykanka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ay isa soo taraysaa dhimashada uu geysanayo cudurka koronafayras warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal dhowaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaan hoostaga magaalada gaarisa halkaasoo lagu dilay taliyihii istayxirada warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaalo khasaaro geystay saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland haddaan ku horumarnabay waxay wararka ka imaanaya gobolkaas sheegayaan in birqanimadii maalintii shalay oo gobolkaas ka dhacay weerar jidgal ah oo loo dhigay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed weerarka oo sikadiisa ku dhacay ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay wadada isku xirta magaalada baydhabo iyo sidoo kale deegaanka daynuunaay ee baay saddex askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay dagaalka halka sidoo kale laga qaatay saddex qore oo ak fodhisaban ah sida ay inoo xaqiijeen ila wareedyo mas-uul ah oo ku sugan wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo bakool dhanka kale ciidamo gurmad ah oo kasoo baxay magaalada baydhabo ayaa lala beegsaday qarax xoogan xilli ay marayeen duleedka magaalada waxaana ku dhintay saddex askari halka lix kalena ay si adag ugu dhaawacmeen sidoo kale gobolka bakool wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen degmada xudur iyo sidoo kale qansax dheere dagaalka ka dhacay xudur ayaa waxaa maamulka koonfur galbeed looga dilay laba askari halka sidoo kale toddoba kale looga dhaawacay daryanka hubka la isku adeegsanaya ayaa laga maqlayay deegaano ka fog halka uu dagaalka ka dhacay iyadoona lasoo sheegaya in khasaare maaliyadeed sidoo kale uu ka dhashay dagaalka dhanka hiiraan mujaahidiintu waxa ay xalay weerareen saldhig ciidamada maamulka hiirshabeelle ee la shaqeeyay jabuutiyaanku ka sameysteen degmada buulabarde ee gobolkaas sidoo kale milatariga mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay dagaalo ku ekeeyeen saldhigyo ciidan oo ku kala yaala magaalooyinka jannaale awdheegle berire iyo sidoo kale kudhaa oo ka kala tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose saldhigyadan waxaa ku kala sugan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamulka jubbaland ee uu axmed madoobe hogaamiyo khasaaro ayaana laga soo sheegayaa walow baaxadiisa aan si rasmi ah loo helin dhanka kale weerar saacadihii lasoo dhaafay lagu qaadayo xerada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka muumiya oo hoostaga magaalada gaarisa ayaa waxaa laga helayaa faahfaahin ku aadan khasaaraha uu geystay dagaalka wararkii ugu dambeeyey kusoo dhacaya idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay taliyihii haystay saldhigga waxaana ku dhaawacmay ku-xigeenkiisa diyaarada kuwa qumaatiga u kaca ah ayaa kusoo degaya xerada kuwaasuu qaaday dhaawacyada askarta kenya howlgalladan oo idinle ka kala dhacay gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya islamarkaana khasaaraha adag lagu gaarsiiyey askarta soomaalida ah ee la shaqeeyay shisheeyaha ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo habeen ka hor dagaalo iyo qaraxyo ka dhacay magaalada gaalkacyo iyo gobollo ka tirsan dalka ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ah qarax ayaa lagu weeraray xarunta maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo qaraxan ayaa waxaa habeennimadii xalay lagu weeraray xarunta maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo ciidamo ilaalo ka ah xarunta ayaa qaraxa lala beegsaday ilaa iyo haddana lama soo sheegin wax faahfaahin ah oo ku aadan qaraxaas waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dil loo adeegsaday toorrey kaasoo uu nin u geystay hooyadiis maxamed muudey ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa waxay ka waramayaan in degmo ka tirsan gobolka banaadir uu ninku dilay hooyadiisa falkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho sidoo kale ninka dilkan geystay ayaa wuxuu dhaawacay laba wiil oo mid ka mid ah ay walaalo yihiin falkan ayaa yimid kadib muran ku saabsan dhaxal soo kala dhex galay qoyska taas oo keentay in uu toorey ku dilo hooyadiis oo toddobaatan jir ahayd mid ka mid ah ehelada hooyada la dilay ayaa waxa uu ugu horayn ka warbixinayaa qaabka ay wax u dhaceen walaalo waxay se u dhexeen cabrartay waaye hooyadee ka yar daadi ka yareed waaye wiilkeeda ayuu daroogaysan ayaa guri ugu soo galay marka asagoo dhowr marna u hanjaba duqda inuu dilo ilaahay amarkiisii maantay ayuu toorey soo qaatay ayadoo guriga qolka keligeed ku jirto tooreydo laba mar ku dhuftay marka adiga kolleyba dhowr mar uu ku dhuftay waa duqdi waa ku nafbaxday wiilkeeda oo dhasho asaga walaalkiis ka yara ayaa qolka soo booday asna tooreedoo dhinaca naaska wadnaha hoostiisaga geliyey kii kaleeto waa waa ka fakayey inuu wax garaafeeyu rabay yar kaleeto xataa yarkaad kusoo gurmo deris ahaayeenna asaga sidoo kaleeto marka alxamdulilah ino intaasaa jirto marka asagana haddeer waxaa nala soo sheegaya inuu isbitaalkaysane oo ku dhintay sidoo kale waxa uu ka waramay sababta keentay in falkaani uu ku kaco iyo sida ay xaaladiisu ahayd markii uu dhibka geysanayey intaas wuxuu sameeyey inuu guriga ou hantiyo ou dhaxlo ou lacagta inta la gado waxna ou ku qayilo ou jaadii daroogu gato nin falkaas markuu ku kacayo waxay xaaladiisa ahayd nin aan maskaxdiisa joogin nin maskaxdiisa joogto waxaan isleeyahay waalkiisa gacan u qaadi maaya isleeyahay walaalkiisa u garaafeenkii wiilkato deriska may waa dhaawac labadoodaba isbitaalka yaalin hadda dhiigaa lagu shubto baa maqlay isbitaalkaysanay waana hadda roon yihiin asagii ayaa hadda geeriyooda noo soo sheegay asaga askartii ayaa uu tooreyda la aaday marka naftoodii ay kala baqeen dhacdaan kaaraana ka dhacda buu dhibkan geystay waa nin weyn oo adiga aas leeyahay konton waa jiraa dadka geysta falalka noocan ah ayaa waxay isticmaalaan muqaadaraadka kaas oo waayadii ugu dambeysay ku soo badanayay magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelada ku yaala gudaha caasimadda burcad hubaysan ayaa dalka mosambiik waxay dil iyo dhaawac ugu geysteen dad soomaali ah faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cali aadan wararka aynu ka helayno waddanka mosambiik ayaa waxay sheegayaan in burcad hubaysan ay weerar ku qaadeen dukaamo ganacsato soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaan dhaca xuduudka ay wadaagaan dalka mosambiik iyo zimbabwe waxayna halkaas ku dileen muwaadin soomaali ah mid kalena waa ay ku dhaawaceen mid ka mid ah soomaalida ku nool waddanka mosambiik ayaa inoo xaqiijiyey weerarkan wuxuuna inoo sheegay in muwaadinka la dilay lagu magacaabi jiray maxamed xasan halka midka la dhaawacayna magaciisa uu ku soo gaabiyey cabdikaafi waddanka mosambiik ayaa deris la ah dalka koonfur afrika halkaas oo caan ku ah dilalka loo geysto ganacsatada iyo guud ahaan dadka soomaalida ah ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa gadood ka sameeyey magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal iyagoona xiray wadooyinka soo gala magaaladaasi warkaas iyo war kale oo ku aadan xildhibaanada maamulka puntland oo xasaanadii kala noqday xildhibaano ka tirsan maamulkaas waxaa soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi wararka ka imaanaya magaalada garawe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ku waramaya in subaxnimadii saaka ay halkaasi ka bilaabatay xiisado siyaasadeed iyo sidoo kale mooshinno ka dhan ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka islamarkaana uu horkacayay afhayeenka golaha baarlamaanka maamulka puntland ee ka arrimiya gobolada waqooyi bari ee soomaaliya askar aad u fara badan oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa saaka isku gadaamaya afaafka hore ee xarunta baarlamaanka iyo sidoo kale waddooyin dhowr ah oo ka tirsan magaalada sidoo kale maleeshiya daacad u ah hafayeenka baarlamaanka ayaa ka soo baxay magaalada badhan iyagoona ku soo wajahan magaalada garawe waxaana la filan karaa in halkaasi ka dhacaan iska horimaadyo u dhexeeya ciidamada booliiska iyo maleeshiyaadka daacadda u ah hafayeenka dhanka kale xildhibaanada baarlamaanka maamulka puntland oo kulan xasaasi ah ku yeeshay xarunta baarlamaanka ee magaalada garawe ayaa codkii kalsoonida kala noqday sideed xildhibaan kuwaasoo loo soo jeediyey eedeymo kala duwan xeer ilaaliyaha guud ee maamulka puntland oo hor yimiday guddoonka baarlamaanka ayaa xildhibaanada ka hor akhriyey eedeymo ka dhan ah sideed xildhibaan kuwaasoo lagu eedeeyey falalidi kuwa anshaxa iyo xeerarka golaha sida inay iska hor keeneen golaha dhexdiisa maleegitaanka siyaasado guracan oo ay soo maleegayaan gacmo shisheeye oo ka baxsan maamulka puntland iyo eedeymo kale sida uu hadalka u dhigay xeer ilaaliyaha intaasi kadib xildhibaanada baarlamaanka ayaa cod u qaaday xasanaad kala noqoshada xildhibaanada waxaana la sheegay in soddon iyo shan xildhibaan ay gacanta u taageen in xilka laga xayuubiyo oo kalsoonida lagala noqdo saddex xildhibaan ay diideen halka hal xildhibaanna uu ka aamusay shaqo kaceerinta xildhibaanadaas xildhibaanada xasaanada lagala noqday ayaa waxaa magacyadooda ay kala yihiin xildhibaan cabdi jamaal cismaan xildhibaan cabdiqani suurato xildhibaan muuse jajabsay xildhibaan baduugaaye xildhibaan maxamuud maxamed bare xildhibaan saleebaan faarax xildhibaan cabdiraxmaan dhoore iyo xildhibaan maxamed axmed caalim maamulka puntland ayaa waxaa ka dhex xaaloosan xiisado siyaasadeed oo isdiidan waxaana sanad ka hor xilkii laga xayuubiyey guddoomiyihii baarlamaanka kaasoo ay iska hor yimaadeen hogaamiyaha maamulkaas ninka lagu magacaabo saciid cabdulaahi deni dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo ay dhiseen shisheeyaha ayaa ku shaqeeya xerar ay soo dejiyeen reer galbeedka kaas oo ka dhan ah dhaqanka suuban ee diinta islaamka wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ayaa lacag u qaybisay bukaanada ku jira isbitaalka weyn ee degmada saakow mar kale iyo maxamed muudey dad badan oo bukaano ah ayaa ku jira isbitaalka weyn ee degmada saakow kuwaas oo la dhibaatoonaya xanuuno kala duwan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dadkaasi bukaanada ah gaarsiisay lacago waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed cabo cabdallah ayaa kormeeray isbitaalka guud ee degmada saakow ugu horeyn bukaanadii ku sugnaa isbitaalka ayaa aad ugu farxay lacagta la siiyey waana kuwaan iyaga oo ka warramaya shucuurtooda aadan aadan macalin xasan hanuunkayga beerka iyo madax ayuu ahaa beerka iyo madaxii hadda waan ka roonahay hengiya waxaa ii soo kordhay qufa hengidiina hadda waan ka yara roonahay qufacii ayaa igu yaro dambeeyo daawudu waa iska fiican tahay alxamdulilah caafimaadka ilaahay baa iska leh daawadeyda hadda ma xuma sida daryeelka iyo dhaqaalaha hadda laygu hayo iguma xumo laakiin caafimaadka ilaahay baa iskale ilaahay unbaaba keeni karo konton dollar ayaa gacanta ku haystaa hadidan ayaa lii siiyey waaliga jabooyinka gacanta ii saaray waana ku mahadinayaa ilaahay baa mahad leh islaamka ind ilaahay gacantiisa kor ka yeelo adow islaamka maxaa leedahay marka inuu ilaahay jebiyo inuu ilaahay jebiyo inuu ilaahay jebiyo garabkaanada guul inuu ilaahay saaro oo gargaar ilaahay naga siiyo sidoo kale dadka lacagta la siiyey waxaa ka mid ah haween ay caruur ka xanuunsaneed
lacaawid kariima nuur yaa ka xanuunsan gabadhan yar ee xanuunsan nataq ishuun iyo qandho hadda alxamdulilah konton dollar lacagii gabadha kheyr allah siiyo mujaahidiinta meel kasta ay joogaanna u duceynayaa ilaahay kheyr ha siiyo gabadheeda caafimaad hesho ilaahay konton dollar lacagaha la siiyo hadda alxamdulilah iisho geedow konton dollar lacagah adduunyayaa kare iyo walkasta danaasi kor keral ha siisa beodhayd waxaa xanuunsatay dhegda baxtiina ka soo baxay macnaa nabar soo dhegta ka soo baxa waa caafimaadka intisaaka waxa yar dareenaa laga helay lacag oo konton dollar ah haye muslimiinta inta ilaa kor ka dhigo adowgan allaha jibe ugu dambayn mid ka mid ah dhakhaatiirta ayaa ka waramay xaaladda guud ee isbitaalka iyo tirada dadka uu qaabilo maalintii awalan waxaan u mahad celinayaa ilaahbaa mahadle noo suurtogeliyey maaragtay inaan ku shaqayno meeshan amniga ah ee alxamdulilahi qalabkeeda u dhammaystiran yahay uma waxaan u mahad celinayaa maaragtay idaacadda alfurqaan oo ka shaqaysa khayrka mar walba u taagan maaragtay gudbintiisa intaa kadib isbitaalka maalintii wuxuu qaabilaa ugu celcelis labaatan iyo shan ilaa soddon marka waxaana u badan cudurrada maaragtay la isqaadsiyo ama laysku gudbiyo kuwaasaa u badan alxamdulilah waana maaragtay howl weynaan ka jirta dadka lagu daaweeya isbitaalka saako waa ku yaryihiin wilaayada jubbooyinka baay iyo bakool gedo iyo marmar maaragtay gobolada kale aa jira laakiin uma badna uma badna wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa had iyo goor isku howshaa sidii ay u haqabtiri lahayd waxyaabaha asaasiga u ah bulshada ku dhaqan wilaayada iyadoona ay hergelisay mashaariic badan oo ay ka midka yihiin macaahidda iyo maraakis ay wax ku bartaan bulshada waddanka maraykanka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ayse soo taraysaa dhimashada uu geysanayo cudurka koronafirus sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo mahad cubayd maraykanka ayaa diiwaan geliyey in ka badan laba kun toddoba boqol oo ruux inay u dhinteen gudaha maraykanka cudurka korona labaatan iyo afarkii saac ee lasoo dhaafay taas oo ah qiimaynta maalinlaha ah tii ugu dambeyday ee laga diiwaan geliyo tan iyo bilowgii bishii abriil sida lagu sheegay xog ay daabacday jaamacadda john habkanis xogta jaamacadda ayaa muujisay in labadii maalin ee lasoo dhaafay maraykanka laga diiwaan geliyey laba kun toddoba boqol soddon iyo kow qof oo dhimasho ah iyo in ka badan boqol sagaashan iyo shan kun oo kiis oo cusub oo cudurka korona ah agaasimaha xarumaha xakamaynta iyo kahortagga cudurrada robert ayaa soo saaray digniintiisii ugu weyneed ee ku aadan khatarta uu cudurka korona geysan karo bilaha soo socda taasoo uu sheegay inuu ka baqdin qabo in tirada dhimashada ay kor usii dhaafto afar boqol iyo konton kun oo ruux sida uu qoray wargeeska the washington bosti oo ka soo baxa waddanka maraykanka xaqiiqadu waxay tahay in bilaha disembar janaayo febraayo ay noqon doonaan wakhtiyo adag waxaana u malaynayaa in ay noqon doonto wakhtigii ugu adkaa taariikhda caafimaadka bulshada maraykanka ayuu robert ka yidhi munaasabad ka dhacday rugta ganacsiga maraykanka arbacadii korarkan cusub ayaa ka dhigaya tirada guud dadka u dhintay cudurka koronafirus gudaha dalka maraykanka laba boqol toddobaatan iyo sagaal kun sideed boqol lixdan iyo shan qof halka dadka la ildarana ay gaarayaan afar iyo toban milyan saddex boqol toban iyo saddex kun sagaal boqol afartan iyo kow ruux waddanka maraykanka waxaa si maalinla ah looga diiwaan geliyaa tirada dhimashada cudurka korona waxaana maalmihii ugu dambeeyey muuqanaysay inuu cudurka korona halakeeyey dad badan oo u dhashay waddanka maraykanka sidoo kale waddamada ku yaal qaaradda yurub ayuu ku faafayaa cudurka korona wuxuuna maalintii shalay gudaha waddanka faransiiska ku dilay mid ka mid ah madaxweynayaashii soo maray waddankaasi waddamada reer galbeedka ayaa weli u tabarlaa wax ka qabashada cudurka koronafirus iyagoona wax ka qabashadiisa ka muujiyey xaalad quus ah maadaama ay maalin weliba arkayaan dad ay asxaab ahaayeen oo uu cudurku usii dhaadhicinayo xabaalaha halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa hoosudhac ku yimid lacagta doolarka maraykanka maanta oo khamiis ah ayaa wuxuu doolarka maraykanka uu hoos ugu dhacay heerkiisii ugu hooseeyey marka loo eego muddadii labadii sano iyo barka aheed ee lasoo dhaafay xilli dadka maraykanka ay la daalaadhacayaan dhibaatooyinka dhimasho ee uu geysanayo cudurka korona ayaa haddana sidoo kale waxay wajahayaan burbur dhaqaale kaasoo sababay hoosudhac ku yimid doolarka maraykanka doolarka ayaa hoos ugu dhacay laba-iyo toban boqolkiiba tan iyo bilowgii cudurka koronafirus taasoo saameyn ku yeelatay dadka ameerikaanka ah xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa